waxaa degan caawa xaalada degmada baydhabo oo maanta uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo maleeshiyaad taageeraya qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed dagaalka oo socday muddo ka badan siddeed saacadood ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah iyo dhinacyada dagaalamay waxaa la xaqiijiyey dhimashada in ka badan toban ruux oo lix ka mid ah ay shacab yihiin cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo waxaa la geeyey sagaal iyo toban ruux oo dhaawac ah kuwaasi oo toddoba ka mida ay yihiin dhinacyada dagaalamay halka laba iyo tobanna ay yihiin dad shacab ah maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay soo afjareen howlgal ay ku qaadeen guriga musharax madaxweyne maxamed aadan farkeeto wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq cabdi ayaa ka hadlay sida uu ku bilowday dagaalka maanta ka dhacay magaalada baydhabo talaabaha erankii oo roondadio ka jara ee may dhiidayni nimankii maleeshiyaadka hay weerarna ka qaadan oo arbushaad iyo weerar iska daran sidaas daraadiye mayba waa laama amnigana shaqadii u qabsadeen wali waajibaabdii hayaa guuda maybaa lahaa nimankan siyaasiyiinta danaha gaarka leh oo deegaanada koonfur galbeed oo deegaanki oni dhibaatayaan iska diyaan maybaa lahaa qof walbo ama siyaasi leeyahaw ama askari leeyahaw ama maleeshi leeyahaw lan walba wala askare mayla harada oni ka ekaadaan oo lan walba harada shaqa mayla kulliya ka ekaada lan walbo ii sheeg adigeen wali maleeshiyaadeena warqadaha saarni waa meel ha saarni warqadiyadeena ini la rax oo shuruudiya lah kubah baadaja mayba waa nimanka siyaasiyiinta mayba lahaa dhalinyaradan iyo askartan usadidi bilood lah kudhaafisa difaacyada kubiyahaytan fara ku qaada hoon haynayna lan alalalan askari lehadi shacab lehadi iyo labaan lehadiba lan alalalanka deegaanadan amni iyo qalqalgeliyow oo namukraal naqdaan manan dulqaada was kordhaade mayba ciidanka mahad nagay laamo amaanka oo si wada jira dhiig shaqan labadii oo de waajib iyo guduud islamida dadweynaha reer koonfur galbeed shacabweynaha reer koonfur galbeed meel walba waroogaan khaasatan reer baydhabo mayba lahaa degmada nagadu waa libaateen ku jira salaadan shaqo kudhid howlgala kudhi hata warkaada kala roogana de amniga iyo haaladii siisikooga aytan nadiifu degmada baydhabo dhibaato ma ku jirna weligeeba dhibaatana ma ku jirna xaaladda magaalada baydhabo ayaa caawa degan oo aysan wax rasaasa ka dhacaynin waxaana caadi ku soo laabtay socodka shacabka iyo gaadiidka iyadoo sidoo kalena isgaarsiinta oo muddo saacado badan hawada ka maqneed haatan dib ugu soo laabatay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo